maalinta caalamiga ee cadaalada bulshada waxaa si rasmi ugu dhawaaqay golaha guud ee qaramada midoobey ee novembar iyadoo loo doortay labaatanka febraayo in la xuso sanad walba tobankii juun hay-adda shaqaalaha adduunka ilo waxay si midaysan u ansixisay baaqa cadaalada bulshada ee loogu talagalay caalamiyiinta cadaalada ku salaysan xuska maalinta caalamiga ee cadaalada bulshada waxa uu ku salaysan yahay fikradda ah in cadaalada bulshada la hormariyo oo ay noqoto yoolka ugu muhiimsan ee siyaasadaha qaran iyo kuwa caalamiga ah haddaba qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada dhowle ee gobolka jubbada hoose oo aan waraysi dhinacyo badan taaban ay la yeelanay ayaan wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan in wax laga qabto cadaalada bulshada magacayga saddexaadna waa siyaad maxamed dool jooga degmada dhowley waxaa u aragna cadaaladda arrin aada muhiim u ah kuna xiran waxyaalo badan haddii la xaliyo ama arrintaas laga gaaro maarata horumar badan maaragtay la gaarayo cadaaladdu waa shayga dhan ee nolosha ku baysgaraysan ku xiran haddii cadaalad la helo horumar baa la helayaa amni baa la helayaa waxaa la helayaa ma aragtay dhalinyarada badan oo waxbaratay oo inay shaqeeyaan shaqooyin ay helaan qof kasta wuxuu bartay iyo fursadda uu heli karo oo dhinaciisa bulshada uu ka galo marka waa wax ku wada xiran noloshii beesika ahayd waa waan soo dhaweynaya waan soo dhaweynayaa waxayna noo tahay dareen ka mid ah in la baraarujiyo shaygan haddii lagu celceliyo maalin loo asteeyana muhiimad gaaruu la yeelanayaa marka waan ku faraxsannahay waana soo dhaweynayna maalintaas aad iyo aad baa mahadsantahay magacayga waxaa waaye asad maxamed cumar waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan dhobley aad baa mahadsantahay horta cadaaladdu waa shay qaali ah noloshoo dhan baa hoos timaada diintuna way ku celcelisaa marar badan in maarata cadaaladda lasu faro oo ilaahay wuxuu yidhi xataa aakharo marka la tago labada neef ee xoolaha midka maaragtay geesaha leh markuu neefkan kalena geesaha lahayn uu u awood sheegto aakhare in laga cadaalad marnaya marka halkaas cadaaladdu ka taagan tahay diinteenna muslimka waa qasab marka in maaragtay cadaaladda la ilaaliyo dadka waajib bay ku tahay in la ilaaliyo marka haddii la ilaaliyo waxaa imaani maslaxa imaani waxaa imaani nabad waxaa imaani maaragtay dulmi oo yaraada waxaa imaani qof walba oo xaqiisa hela sababtoo ah qofka taagta daran iyo qofka maaragtay awoodda leh marka labaduba ay cadaalad u sinaadaan noloshu way fududaan laakiin marka qofka taagta leh uu cadaaladii ku tunto oo maaragtay qofkii taagta daraa lagu tunto cadaaladiina uu waayo noloshu way burburi cadaaladu wax kasta oo waxaa weyaan ay sheegay dunidan ka dhacaya waxaa weyaan hadduuna ku beesgaraysnayn justice waxaa la dhahaya ama cadaalad ku beesgaraysnayn run ahaantii wax badan baa halaabaya adduunka constitutional lagu sheega justice ahba constitutionka lagu sheegay ee dhisan waxaa weyaan ay sheegay dalal ku shaqeeyaan baa cadaalad hadduuna constitution jirin waxaa weyaan ay sheegay wax kala amar qaadanaya ma laha runaantii degmada dhowble haddii aan ku dabaqo hadalkaygu waxaa weyaan waagii hore maysan lahayn maxkamad maysan lahayn runahaantii maxkamad bay yeelatay waxaad moodaa intii in ka roomba inay gaadhay ama ka hormartay dadkii wax kala hagaya yeesheen waana waxa keliya ee la rabo in markii bulsho waxawaan sheega la bedelaya transformation lagu sameynayo waa in laga shaqeeyo cadaaladda loo bidhaami dadka cadaaladdu waxay ka bilaabataa xasanow gurigay ka bilaabataa haddaad ciyaalkaada cadaalad u samayn karin wiilka gabadha aad dhasha haddaad cadaalad u samayn karin waxaan is leehay waxba ay sheegay ma bulshadaas ayada ah ma la waxayn karto cadaaladka uma sheegi kartid maxaa yeelay waxaad ka soo gudbi weysaba tallaabadii koobaad ee waxaweyn sheegay ciyaalkii aad u samayn lahayd haddii cadaalad timaado amni baa la heli haddii cadaalad timaado barwaaqaa la heli haddii cadaalad timaado waxaa weeyaan marka bani aadam laga tago ilaaba raalli kaa noqonba